asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khyaarta qiimaha leh waddannaga dhex xidhiidhay meel kasta oo aadan iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somali diaspora news dot com kula soo dhawaada wararkii dal iyo dibadda aan caawa idinka haynay oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobadaan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a siyaasiyiinta ku bahoobay madasha wadatashigai toosita qaranka oo maanta si kulul uga hadlay xaaladda uu dalku marayo iyaga oo soo faqay taariikho iyo dhacdooyin ku lamaana hogaaminta madaxweyne siilaanyo gaar ahaana wakhtigii halganka madaxweyne siilaanyo oo qadsharaf u sameeyey golihii dhexe ee kulmiye ee muranka dhaliyey iyo saylici oo ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye oo sheegay in wakhti aan la cayimin dib loo dhigay shir weynihii golaha dhexe ee xisbigaasi mar uu maanta ka hadlayey madal qadasharaf ahayd oo loo sameeyey golihii dhexe ee dhowaan ay magacaabeen shirgudoonka shirweynihii xisbiga kulmiye muhaajiriin ka badan saddex kun oo qof ayaa afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey gaadhay dalka talyaaniga beeralayda qaadka ee dalka kenya oo u hanjabay dowladda britain maxay tahay sababtu faahfaahinta barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan iyo weliba akhyaarta qiimaha leh wadanaga dhex dhidhahay intaasi waa qaar ka tirsan warruuxii aanu caawa idiin haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan gudoomiyaha madasha wadatashigai toosita qaranka somalilan mujaahid xasan guure oo maanta warbaahinta la hadlayey ayaa si ba-an u dhaliilay hogaaminta axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaa kale uu ka hadlay gudoomiyihii khilaafka xoogan ee ka dhex qarxay xisbiga talada haya ee kulmiye ee sababta u noqday inuu laba garab u kala jabo mujaahid xasan guure waxa uu tilmaamay in madaxweyne siilaanyo uu ku guultaraystay inuu xisbigiisa ku dhaqo hanaan dimuqraadiyadeed isagoo geesta kalena sheegay in aan wadanka lagu aamini karin hogaaminta noocaas ah waxaanu yidhi xasan guure jaamac gudoomiyaha madasha wadatashigai toosita qaranka sababtoo madaxweynuhu hadduu diiday in galugula tartamo xisbiga dhexdiisa oo gudoomiyuhu yidhi waan kula tartamaya waxaynu ognahay ka dhacay barrintama ka filaynaa inay dhacdo doorasho wuu og yahay uu ka fikeri kara in la heli karo axmed maxamed waxaan ka qaanaa fuleynimo tartanka markay tahay berguasaantayib wuxuu yidhi haddaan keli haddii laysta kay sharaxay laysta kay doo laysta kay sharaxayo sharaxi maayo waa lagu masxaagnaa shoog waa aad baa noo cashasan bergi aad baa loo cashasanaa berigii ku xigtay aniga iyo qolo jibaysan oo halka ka tagtay ayaa tagnoo qolyihii yidhi waa ninka ma hubinaa aftuuwe maxamed xasin iyo ibrahim keliya baa ka mid ahaa allah yarxamu imaan xasuusnaa adansiin allah yarxamu isagii mujaahidiinta kaleba wuxuu yidhi xasan uma jeedna inaan kursiga doonayno nacaybgaadana uma qabno laakiin xuma aanu filayno inuu ururka ku hogaaminayo siiraanyo ayaanu diidanay iminkana caynkaasi ahdi baanu yeelayna haddaanu ergeyseen waxaan se ilaah baan kugu dhaariyey oo ilaah baan kugu dhaariyey arrintaa markaad aragto hadday kuu muuqato ha qarinin saddex iyo toban cisho dabadood waxaan ahaa mucaaradka ugu weyn siray marka horena wuxuu ahaa marag yani nin aan ku daydo oo tusaale ah oo misaaliya ayuu ahaa saddex cisho dabadeedna waxaan ogaadeen anu kii aan filayay ahayn
dhinaca kalena siyaasiga maxamed xaashi cilmi ayaa maanta u soo jeediyey xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne axmed siilaanyo iyo xisbiga ay ka dhalatay ee kulmiye inay kuraasta baneeyaan oo ay asidaan kadib markii ay ku guuldaraysteen ayaa uu yidhi in ay xaliyaan khilaafka garabyada u kala jebiyey xisbiga kulmiye maxamed xaashi hilmi waxaa kaloo uu ka hadlay habdhaqanka ciidamada la dagaalanka ergagixisada ee areerguuda oo dhibaato ku haya shacabka isla markaana habeen madow u daata guryaha dadka rayidka axsan dowladeenna oo ajnebi waa xukuma oo taasina ay waxu dhimayso madax banaanideennii ay muxuuha dhaawacayso kolka daakhiliga la weydiiyey wuxuu idha anugu ma ogi ciidanka buliiska muxuuha generaalka ciidanka buliiska kolka la weydiiyey wuxuu idha ma ogi kolka waxa isweydiin la aar aar yuuda halkee laga anfaa maxayse tahay yaase lacagta kharashka ka bixiya waa su-aal waa wax inagu cusub oonayna soo mariyay dabeecadda iyo sabka ay u dhaqantaa waa hab aada u qallafsan waana astaamaha kacdoonku ka dhasho weeyaan xisbiga kulmiye wax allo wixii uu ka cabanayay oo dhan hadday corruption tahay hadday muxuu ahaa sharci darro tahay wixii oo dhan isagaa ku dhaqmaya maanta kolkaa kulmiye waxaan u malaynayaa taqule ee u fiican waa madaxweynaha iyo iyagoo iska risaangareeyo ay dariiqa u baneeyaanoo dowladku meel gaara ila wixii waa wada burbureen sidii loo sheegayay baarlamankii waktigiisa uu dhammaado sharci darruu ku joogaa kolkay shaqadooda qabsan waayaan baa la yidhaahdaa kordhin laakiin kordhintu shuruud bay leedahay waa inay aafo weyni dhacdaa waa in balaaya dhacdaa waa in wax lagu qaban kari waaya
madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydi ayaa maanta ka qayb galay munaasabad qada sharaf ah oo loo sameeyey xubnihii golaha dhexe iyo fulinta ee ay dhowaan ku dhawaaqeen shirgudoonkii shirweynaha xisbiga kulmiye ee muranku ka dhashay waxaana uu saydi rajo fiican ka muujiyey in ugu dambeyn xal waara loo heli doono muranka siyaasadeed ee kala irdheeyey garabyada xisbiga kulmiye warbixin aanu arintaas idinka diyaarinay waxay u dhacday sida tan madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydici ayaa maanta ka qayb kulan qada sharaf ahaa oo loo sameeyey xubnihii golaha dhexe iyo golaha fulinta ay dhowaan ku dhawaaqeen shirgudoonkii shirweynihii xisbiga ku ee dhammaadkii bishii hore kusoo gabagaboobay magaalada hargeysa madaxweynaha ku-xigeenka ayaa waxa uu ku wargeliyey ergooyinkii ka kala yimid gobolada iyo degmooyinka dalka in madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siinayo oo tixgelinaya ergada dhexdhexaadinta ee golaha guurtida uu go'aansaday in dib loo dhigo shirweynaha xisbiga isagoo dhinaca kalena rajo ka muujiyey ka muujiyey in khilaafka kulmiye ugu dambaynta la xallin doono oo garabyada iska soo horjeedaana ay isku dhinac isu mari doonaan madaxweyne ku-xigeenku waxa uu dhinaca kale u soo jeediyey guud ahaanba shacabka reer somalilan gaar ahaana xubnaha golaha dhexe iyo golaha fulinta in ay ka dhowrsadaan wax kasta oo waxyeelaya ammaanka iyo xasiloonida dalka waxaana ka mid ahaa hadaladii madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayid bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam mudanayaal iyo marwoyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salan kadib aya saxo xogeyaha guuda saxo maanta shirkeedii ma furmin maanta waa qada sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mar haddii ballan la sameeyey in kowda juun layskugu yimaado shirkii furmi lahaa sidaa xogayuu sheegayna guurtida naga qabsatay khilaafka yar oo iska dhammaan doona insha allah dhexdeena yaala saa usoo u dhammaado tani waxa weyaan maanta waa qada sharaf madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan maadaama dadkii iskusoo ceelka kusoo dhaceen uu idiin sameeye maanta oo laydinku wargelinayo inuu shirkeennii koowaad ee golaha dhexe shirkii golaha dhexe saddexaad furmilahaa uu dib u dhacay sababtaa lainii sheegay darteed markaa aad iyo aad baan halloo hanaysaan waxaa saa lainii sheegayna waxay iman doonta wakti dhow oo laydisoo wargeli doono in shirkeennii si rasmiya u furmi doono waxaa idinku dardaaraya keliya in mas-uuliyad baynu haynaa xiisbaxaankinkii baan nahay waxaad tihiin xubno golaha dhexe mas-uuliyad gaara ayna saaran awalba waxay mas-uuliyad gaar u saarnay xukuumadda iyo golayaasha qaranka idinka qudhiina waxaad tihiin xubno xildhibaanadii golaha dhexe ee kulmiya waxaan dhammaantiina kilniga saaran yahay inaynu wadaalino nabadgelyo walaalino wixii qas iyo qallaasa wadana aynu ju- maaragtay ka hortegno wixii khaldana aan toosino wixii maaragtay een, ee, anshax anshax badan inaan gobolladii markaan joogno aad ku noqotaan iyo markaan ka joogtaanba in anshax badan la muujiyo iyo aad ku tartaan iyo dhammaantiin golaa dhexadatiin marka hadalku wuu inoo dhan yahay waynu qadaynaynaa haddii alla ka dhigo marka la qadeeyana waxaa iska fasax tegaya wasiirada iyo xildhibaanada inta kale ee golaha dhexe ee maartay ama hargeysaa joogaan ama gobolla ka yimaadaan way isku harayaan guddiga qabaqabadaad ku haraysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kalena xogayaha guud ee xisbiga kulmiye ayaa maanta ku dhawaaqay in muddo aan la cayibin dib loogu dhigay shirweynihii kolaha dhexe xisbiga kulmiye oo maanta oo ah axad ah loo maldanaa in lagu qabto hoteelka mansoor ee magaalada hargeysa xogayaha ayaa sheegay in ay tixgelinayaan guddida golaha guurtida ee haatan waanwaanta ka dhex wata labada garab ee u kala fadhiya xisbiga kulmiye ugu dambayntiina ciidamada badda ee dalka talyaaniga ayaa afar iyo labaatankii saacadeed oo u dambeeyey sheegay inay soo badbaadiyeen in ka badan saddex kun oo ruux oo muhaajiriin ah ciidamada badda ayaa sheegay in howlgallo ay qaadeen afar iyo labaatankii saacadeed oo u dambeeyey oo lagu badbaadinayo kumanaan qaxootiya ay kusoo badbaadiyeen maalin qura dad dad ka badan kuwii sanadkii hore badda u dhaxaysa liibiya iyo talyaaniga muhaajiriintan ayaa la sheegayaa inay kasoo kala jeedaan dalalka soomaaliya eriteria syriya iyo masar waxaanay soo bartilmaameysadeen xeebaha talyaaniga liibiya ayaa socdaalaan iyaga oo la socdo doonyo aan intooda badani bad qabin oo aanay tayadoodu fiicnayn akhyaarta qiimaha leh waddanka xidhay guda intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii aanu idiin haynay warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa heestii aan hordhaca idinku sheegay
لقيض تعيلك يومي وسعات قلولا قد لا تلومي وما ضيف لقيض تعيلك يومي وسعات قلولا قد لا تلومي وما ضيف waxaan hadalba ii labin sida laygu kaalanay cabdiyaadhi koru noqo sidaa labiyo toban waxaan hadalba ii labin sida laygu kaalanay cabdiyaadhi koru noqo sidaa labiyo toban
لا
qalbiga gaaraha ina la xikaadiyo misaney adaa daliilyada ama libinka gaaraha miyaa la xikaadiyo misaney adaa daliilyada hawada
Yeah.